casharkii afaraad sida ilaaha uu sameeyey dunida qaybta koowaad nabadgelyo korkiina ha ahaato dhegaystayaal waxaan idinku salaamayaa salaanta rabbiga rabbiga wuxuu doonayaa in aan fahanno oona raacno jidka xaqnimada aad baan ugu faraxsannahay maanta inaan idiin soo gudbinno barnaamijkeenna jidka xaqnimada kaasi magaca waa ibliis maalin baa waxay ahayd in ibliiska uu kibir badnaa wuxuuna isku dayey inuu ilaahay ku caasiyo awood buu isi siiyey wuxuu rabay inuu la wareego awoodda rabbiga malaa'igyo badan ayaa raaceen ibliiska rabbiga kuwa ku caasiyeen uma dulqaato waa arrin lacnad ah sidaa awgeed ayaa jannada laga soo buriyey markaa kadib ayuu ilaaha abuuray naarta oo aan ilaa haddeentan la damaynin maanta waxaynu u guudu geli doonnaa casharkeenna afaraad oo ku saabsan qoraallada nebiyada ee kitaabka towraadka nebi muuse uu qoray uu leeyahay bilowgii rabbiga wuxuu abuuray dhulka iyo samadda cirkuna qaab ma lahayn dhulkuna wuu madhnaa maanta waxaynu arki doonnaa sida rabbiga uu sameeyey dunida si ay dadka uu abuuray ugu noolaadaan cutubka muxuu leeyahay ama muxuu ka leeyahay arrinkan ku saabsan sida ilaaha uu sameeyey dunida waayo rabbiga maalmooyin buu ku sameeyey samadda iyo dhulka iyo badda iyo wixii dhexdooda ku dhex jira oo dhan wax ku saabsan maalinta koowaad sida qoraalada kitaabka zabuurka uu qoray dhulkuna qaab ma lahayn wuu madhnaa godcorna moolkuu ku dhex joogay maalinta koowaad ilaaha wuxuu amray nuurka gudcurka dhexdiisa ilaaha markaasina wuxuu amray qoraxda ay wareegto si ay u kala raacdo ama u kala saarto habeen iyo maalin wax ku saabsan maalinta labaad sida ay u qoran tahay kitaabka zabuurka rabbiga wuxuu yidhi meel bannaani ha ahaato biyaha dhexdooda oo iyadu biyaha ha ka soocdo biyaha kale dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudanow haddii aad qabto wax su'aal ah ama talo ah fadlan inla soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dot com
I
ilaahay siduu u sameeyey dunida qaybta labaad markaasuu rabbiga sameeyey meeshii bannaanka ahayd oo wuxuu biyihii bannaanka hooseeyey ka soocay kuwii bannaanka ka sarreeyey sidaas bay ahaatay ilaaha bannaankii wuxuu u bixiyey samo waxaana jiray fiid iyo subax maalin labaad maalinta labaad rabbiga wuxuu abuuray samadda dhulka agtiisa ah oo la yidhaahdo jawiga jawigaasi ayaa difaac jawigaasi ayaa difaaca wax weliba iyo qof weliba xagga kulaylka qorraxda iyo musiibooyinka kale wax ku saabsan maalinta saddexaad ilaahey wuxuu abuuray badda dhulka iyo dhirta bal dhegayso ilaahana wuxuu yidhi biyaha samadda ka hooseeya meel ha isugu urureen oo ciiddii engeganna ama ciiddii engegnayd ha muuqato sidaas bay ahaatay markaasuu rabbiga ciiddii engegnayd u bixiyey dhul ururkii biyaha waxaa loo bixiyey oo ilaahay wuxuu arkay intaasu wanaagsan tahay rabbiga wuxuu yidhi dhulka ha soo bixiyo doog iyo geedho yaryar oo inano dhalaa iyo geedho waaweyn oo midho dhalaa caynkooda ah oo inanahoodana ku dhex jira oo dhulka ku dhex yaala sidaas say ahaatay dhulkiina wuxuu soo bixiyey doog iyo geedo yaryar bal aynu wakhti qaadanno si aan u fikirno oona u fiirinno wanaagga rabbiga waxaynu maqalnaa sida uu rabbiga u abuuray geedaha maalintii saddexaad ma og tahay sida rabbiga sababtuu u abuuray geedaha in ay midho dhalaan rabbiga ma kaajoodo waxba uma baahno iyagoo sidaa ah wuxuu u abuuray geedaha iyagoo sidaa ah muxuu u abuuray geedaha towraadka wuxuuna barayaa in rabbigu uu wanaagsan yahay wax welibana wuxuu u abuuray bini'aadamka oo uu abuuray maalinta lixaad waxaynu soo gaarnay gebgabadii barnaamijkeenna maanta haddii aad qabto wax su'aal ah fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com sidaas iyo nabadgelyo
xabadu marsaali dadadkii todobiy toban uga loogu daray indhadeera socodka damac